بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كنا حجرني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كتضوات يصدح وحنا كشرحنا مسائش بابك تضبي تمناد oo baabkii uu sheikhu u baabeeyey baabu qowli illaahi tacaala innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa xadiidkii iyo aayadihii waynu ka soo hadalnay uu sheikhu daliishaday masaa-isha ayuu u gudbay ilaa labayo toban masale ayuu ka soo saaray masaa-isha ayaan ku sharaxaynaa baabkan qaala sheikhu raximah llahu tacala wuxuu yihi fiihi masaa'il aluulaa midda ugu horeysa oo laga qaadana weeye waxaa weeye tafsiiru qowl illaahi tacaala inaka laa tahdii man axbabta waan soo fasirnay inaka laa tahdii man axbabta i man axbabta hidaayatuhu hidaayadana labaan u qeybinay hidaayatu tawfiiq waa midaan la diidayo oo nebigu qofka qalbigiisa ma gelin kara hidaayada tan kalena waa hidaayatu tacliim walirshaad walbayaan oo nebiga loo sugay marka waa ka soo hadalnay الثانية تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين قوله ما كان هدي لإرادة waxay ku soo aroortaa mar wax mustaxiila waa oo qadaran macnaha wax aslanba wax samayn kara ayna jirin allah mooye wamaa kaana lakum an tumbituu shajarahaa ayuu yidhi ilaahay markuu ka hadlayey beerihii iyo nicmadii ilaahay usoo saaray dadka geedka qofna ma soo saari karo ilaahay baa soo saara marka waa mustaxiil waay maa kaana lakum an tumbituu shajara awood uma liidin mustaxiil bayda ka tahay ma samayn ka dhaan waay amaa halkan maa kaana linabiyi maa kaana linabiyi waladiina aamanuu an yastakfiru lmushrikiin ay sharcan bay xaaraam ka tahay waay oo qofku istidaacadiisa waa awoodi karaa inuu istikfaar u dalbo mushrik laakiin sharcan bay xaaraam ka tahay marka tani waa sharcan ayna bannaanayn maadaama ay gaalnimo ku dhinteen walow kaanuu uli qurba waa ka soo hadalnay qaraabaday doonaanba ha noqdeen nebiga aabihii iyo hooyadii baa loo diiday hooyadiisaa loo diiday intuu qabrigeedii soo maray inuu istikfaar u dalbo athaalitha masalada saddexaad weye masalatu lkubraa weye masalatu lkabiira waa masalada weyn oo xadiidka ku jirta waana tafsiiru qowlihi sala allahu calay salam uu nebigu ku yidhi adeerka yaa cama qul laa ilaaha ila allah kalimatun uxaaju laka biha cinda allah waxau yidhi marka shiikhu waa kelimad weyn waana tafsiiru laa ilaaha ila allah macnaa laa ilaaha ila allah tafsiirkeeda iyo say u garanayeen macnaheeduna waxa weeye waa laa macbuuda bixaqin ila allah alkufru bimaa yucbadu min duuni illah wey waa in laga tago wuxuu yidhi marka waa sidaasay iyagu u fahmayeen saa daraaddeed bay markuu nebigu saa ku yiri abu aalib wuu garanayay hadduu yidhahdo laa ilaaha ila allah inuu sanamyadii iyo kulli ku gaaloobayo uu garanayay kuwaan la joogay abujahal iyana waa garanayeen laakiin dadka maanta jooga dad badan oo ku dhawaaqaya laa ilaha illa macnaheed garanay baa jira wuxuu yidhi marka sheikhu bikhilaafi maa calayhi man yaddaci alcilma dad badan oo mutakalimiina ayaa maanta markii layahay maa macnaa laa ilaaha ila allah iyagoo ahlu cilmiya oo cilmi sheeganaya ayaa waxay ku leeyihin laa khaaliqa ila allah hee kaa qurayshiba waa taqiinay laa khaaliqa ila allah inuu yahay waxa la isku haystayna ma ahayn tawxiid arububiye waxay tawxiid aluluhiya oo cibaadada allah keliga ha loo sugo ayay ahayd dad badan baa marka maanta iyagoo muslimiin sheeganayo laa ilaha illa allah ku haya ayayna macnaa laa ilaha illa allah garanaynin waa khalad weyn weeye marka almasalatu araabica waxau yidhi shiikhu ana abaa jahal waman macahu yacrifuuna muraada annabiy sala allahu calayh waali wasalam abu jahal oo markaa la joogay nebiga adeerki abu aalib la fadhiyey iyo raggii kaloo la joogay waxay garanayeen iyagoo gaala ah waxay garanayeen macnaa laa ilaaha ila allah oo muraadka nabiga waa garanayeen mar hadduu yidhi yaa cami qul laa ilaaha illa allah way garanayeen macnuhu inay tahay sanamyada laata iyo cise ku gaalow oo ka tag oo alkufru bimaa yucbadu min duuni illaah way garanayeen waxa uu yidhi marka shiikhu sidaa daraaddeed bay iyagiina dagaalameen oo waxay yidhahdeen atarqaba can millati cabdilmualib oo ku xoojiyeen inuuna diintii cabdilmualib oo sanamyada la caabudayay uusan ka tegin wuxuu yidhi marka shiikhu raximahullah faqabax allaahu allah ha- ha xumeeyo ha hoojiyo man ruux waxa weeye abujahlin aclamu minhu biusuuli ddiin waxaa sheikhu tilmaamaya wuxuu leeyahay ilaahay ha xumeeyo qof maanta muslim sheeganaya oo laakiin macnaa laa ilaaha ila allaah uu ka badiyo abujahal oo waayo abujahal hadduuna garanaynin macnaha nebigu ugu yeerayo macnaa laa ilaaha ila allaah hadda ma uu yidhaahdeen atarqaba can milati cabdilmualib wuxuu garanayay abujahal haddii la yidhaahda laa ilaaha ila allah oo iyagoo dhan garanaya qoraysh oo dhan haddii la yidhahda laa ilaaha ila allah inay tahay sanamyada oo dhan in laga tago ilaah keliya la caabudo laakiin dad muslimiina maanta iyagoo le laa ilaaha ila allah bay waxay baryayaan sheekh aljilaani sheekh aways sheekh albadawi qabuuro saa isugu xoqxoqayaan ciid ka qaadanayaan barakaysanayaan idan markaa naaxiyada markii laga eego quraysh baa ka badisay asalka diinta waayo asalka diinta wuxuu ahaa laa ilaaha illa allah si fiican bay u garanayeen macnaheeda waayo luuqadoodii bay ahayd way garanayeen saa daraaddeed bay diideen inahum idaa ka- eh, eh, eh, annahum idaa qiila lahum laa ilaha illa allah yastakbiruun way isla weynaanayeen wa qaaluu waxay odhanayeen markaa ajacala alaalihata ilaahan waaxida ujeeda waa diidayeen ها إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وقالوا إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون mar alla markii nebigu yidhahda laa ilaha illa dhahay waxay leeyihin ma ilaahyadeed leedaha ka tag ka tegi mayno laakiin dadkan maanta jooga haddaad tiraa war laa ilaha illa allah dhe wuxuu leeyahay laa ilaha illa allah maxamed rasuulullah war qabrigaan ka tag ka tegi mayo idan marka waa jahli xunwa alkhaamisa waxa uu yidhi jiddu nabiy sala allahu calayh wasalam dadaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam wa mubaalaqatuhu waxa uu fi- eh, bi islaami- fi islaami camihi abi aalib nabiga dadaalkii uu dadaalayey jidda waa dadaalka dadaalkii uu dadaalayey iyo su ugu xeel dheeraanayay inuu adeerki mar islaamo wanaagga uu la jeclaa sababtana waxaa keenaysa waa laba arrimood horta waa waalidkiisa waa qaraabadiisii waa adeerki waana soo koriyey asxaab badan buu u sameeyey labo waxa weye sababta labaad wuu difaacay markuu nebigu islaan eh, eh, la yimid risaalada adeerkii waa garab istaagay walow yuuba islaamine isagu waa difaaca waa garab istaagay laakiin muxuu u dadaalay oo u- u difaacayey xamiya iyo qabyaalad laakiin uguma dadaalaynin umana difaacaynin diin iyo islaan islaannimo jacayl kama ahayn marka maadaama uu u dadaalay oo waxa wanaag badan u sameeyey nebiguna wuxuu aad u jeclaa inuu islaamo oo diinta soo galo waayo waa qaraabadiisii nebigana waa tii lagu yidhi waandir cashiirataka alaqrabiin waa masalada shanaad asaadisa masalada lixaad waxa uu yidhi shiikhu alraddu calaa man zacama islaama cabdilmualib wa aslaafi dad baa soo baxay sida shiicada iyo raafidada ayaa waxay sheegtaan inuu cabdilmualib iyo waa nebiga awowgii iyo awowayaashiisii iyo nebiga faraciisii oo dhan inay muslimiin ahaayeen oo ayna ahlu shirki ahayn ayay sheegteen qaar baa marka sida sheekh cutheymiin uu tilmaamay dhowaan raafidada waxay eh, sameeyeen ay nashriyeen Eh, buug yaroo ay ku qoreen inuu xataa abu aalib islaamay oo bal uu nebi ahaa waxaana waa khuraafaadka shiicada iyo yahuudda oo dadka islaamkaa la doonayo in diintooda khala laga geliyo marka cabdulmualib iyo awowayaashiisba awowayaashii labaan u kala qaadaynaa awowayaashii dhowaa oo la yaqiinay oo quraysh oo laata iyo cuse caabudi jiray kuwaasi waa mushrikiin wa laa shak waana naar bayna ku jiraa oo nebigu waatuu ninkii weydiiyey xadiidkii imaam muslim ee wariyey nin baa yidhi ayna abi abaaka fi naar buu yidhi wuu jeensaday ninkii waa xumaaday waxaan isiri buu yidhi aabbihii ma weydiisa haddana waan aamus nebigu waa u yeedhay abi wa abaaka fi naar buu yidhi aabbaha iyo aabbaha labadoo naar bay ku jiraan idan marka dadkaas shirkiga ku dhintay qofkii yidhaahda islaam bay ahaayeen isagaaba ku gaaloobaya khatar waa amaa aslaaftii sare oo nebiyullaahi ismaaciil iyo duriyadiisii oo nebigu ku abtirsado kuwaas muslimiin bay ahaayeenoo waa duriyaddii nabiyullahi ibraahim iyo nabiyullahi ismaaciil iyo oo nebigu wuxuu galaa cadnaan in la yidhaahdo oo nabiyullahi ismaaciil duriyadiisiiya kuwaas muslimiin bay ahaayeen laa shaka ee gadaal baa gaalnimadan iyo shirkigaani uu ka yimid marka yaan lagu khaldamin cabdulmutalib diintiisu waxay ahayd sanamyo waayo sidaa daraaddeed ayaa la yidhi wiilashiisii uu dhalay afar wiil baa islaamnimada soo gaaray waa abu aalib oo magaciisa cabdimanaaf la odhan jiray waa abulahab oo magaciisa la odhan jiray cabdulcuza uu sanamka ugu magac daray iyo cabaas oo cabdullahi bni cabaas aabihii iyo xamza labadii uu magaca wanaagsan u bixiyey waa islaameen cabaas iyo xamza labadii uu addoon uga dhigay waxaan ilaahay ahayna gaalnimadii ay ku dhinteen waa abu aalib iyo abulahab marka magaca xuna taathiir buu leeyahay bay culimadeena khatar ah waxaana kutusaysa iyaga laftigoodii baaba le abujahl iyo atarqabu can millati cabdilmualib diinta cabdilmualibna waxay idlaatay iyo cize in la caabudo taas wey asaabica waxa uu yidhi kownuhu sala allahu calay wasalam istakfara licamihi falam yukfar lahu bal nuhiya canhu macnaha tana waxaa laga qaadanayaa qowlkii uu nebigu yidhi markuu ku dhintay kelimadii kufriga ahayda uu yidhi huwa calaa millati cabdilmutalib naftiina ka dhacday ayuu nebigu wuxuu yidhi la astakfiranna laka maa lam unha canka maa lam unha intaan laga nahyin marka halkaa nebigu waa ballan qaaday laakiin xadiidka kuma cadda nebigu inuu u dembi dhaaf dalbay laakiin sheikhu wuxuu yidhi kownuu istakfara wuu u dembi dhaaf dalbay buu yidhi laakiin xadiidka kuma caddee wuxuu yidhi waan kuu dembi dhaaf dalbayaa kabacdina waa laga nahiyey marka waa ixtimaal inuu nebigu ducadii qadimay oo markaa aayado kusoo degana loo diiday waana ixtimaal inuu doonay laakiin laga nahiyey marka waxba nebiga calayhi salaam hadduu qof gaal ah ee dembidhaaf u dalbo laga aqbali mayo waayo gaalnimo ku dhintay ha innahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljanna wey markaasay ku soo degtay aayaddu maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin innagana waa saas oo kale waan baabi owla nebi maxamed haddii laga diiday innaga xaggee joogna athaamina masalada sideedaad waxa uu yidhi madaratu asxaabi suu cala alinsaan dhibaatada ay leedahay dadka xun in lala fadhiisto dadka xun in lala saaxiibo dhibaatada ay leedahay qofka ay u geysanayso wuxuu ka soo qaadanayaa nebigu markuu u yimid adeerkii waxaa la joogay dee abujahal iyo haddayna la joogin waxaa laga yaabi lahaa nebiga qowlkiisa inuu aqbali lahaa baa la rajayn lahaa laakiin nimankaana ku kaakiciyey xamiyadii nebiguna waa ka digay calayhi salaatu wasalaam waatuu yidhi almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil saaxibu suu waa wax xun wey qofku hadduu saaxiibo xun leeyahay bahol bay ka tuurayaan waatuu nebigu ku tusaaleeyey jaliisu saalix wa jaliisu suu waa ka xaamil ilmiski wa naafiki kiir kiirku waa bahalkan buufinka oo ay nimanka wax tumaya birta ku afuufaan oo dambaska iyo qaacu ka soo baxayo marka saaxiibada wanaagsanna waa wanaag bay kuu kordhinayaan saaxiibada xunna xumaan bay kuu kordhinayaan oo waa ku jiidanayaan ha waayo iyagiiba hadda jiitay tarqabu can millati cabdilmutalib bay yidhaahdeen xumaantii bay ku kaakiciyeen waa uu raacay marka ataasica waxa uu yidhi madaratu tacdiimi alaslaaf walakaabir halkan masaladan shiikhu wuxuu tilmaamay dhibaato inay leedahay in dadka la weyneeyo aslaaftii iyo awoowayaashii iyo akaabirta waa culummada iyo cidda a'imada la raacayo sheekh cuthaymiin waa tafsiiliyey wuxuu yidhi masaladani waa fiihi tafsiil buu yidhi ma aha calaa idlaaqiha waa la tafsiilinaya see loo tafsiilinayaa haddii muraadku yahay shiikha dee in la taqliidiyo aabbayaal iyo awowayaal gaalo ahaa sidaas hadda ay sameeyeen abujahl iyo atarqaba can millata cabdilmutalib oo shirki iyo qurun lagu taqliidinayo lagu weyneynayo oo lagu tacdiimayo cabdilmutalib ay weyneynayaan cabdilmutalibna mushrik buu ahaa taasoo kale waa sax waa suu shiikhu u wado waa madara iyo dhibaata weeye amaa haddii ay waxa weeye muslimiin ahaayeen aabbaha iyo awowga iyo awowayaasha oo muslimiin ahaa ama culummo ahaa ama dad wanaagsan ahaa iyagoo kale waa la tacdiiminayaa waxa weeye laakiin xadkooda la dhaafin mayo wanaaggii iyo sharaftii ay lahaayeen waa lagu qadarinayaa ha marka in la qadariyo dadka kaa waaweyn oo nool baaba in la qadariyo la ina amray oo sharafta iyo wanaag gale laysa mina man lam yuwaqir kabiirana wayarxam sakiirana wayacrif xaqa caalimina marka culummada iyo a'immada iyo dadkii wanaagsanaa in la taqdiiriyaa oo la tacdiimiyo iyadoon la taqliidinaynin oo khalad lagu raacaynin waa arrin sharciya waana arrin wanaagsan wa laakiin khada'ooda wixii ay ku khaldamaan lagu raaci mayo sida dadka qaarkood maanta sameeyaan indhala-aan inuu yidhahdo anuu sheekh hebel baan iska raacaya oo aayaddii iyo xadiidkiio loo sheegayo uu dhinac ka maro taasoo kale waa jahli wey ma aha wax wanaagsan alcaashira waxa uu yidhi istidlaalu ahli ljaahiliyati bidalika marka tan hore intaynu ka gudbina hadda meesha ay ku tacdiimiyeen oo qalbigiisa ku weyneeyeen waxa weeye atarqaba can millata cabdilmutalib markaasuu ku dhege waa meeshay ka yidhaahde allah uu yidhi wakadalika maa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilay min nadiirin ilaa qaala mutrafuuha inaa wajadnaa aabaana calaa ummati wanaa calaa athaari muqtaduun ha maujeed halkaa wey waxa uu yidhi alcaashira mashalada tobnaad waxa uu yidhi istidlaalu ahli jaahiliyati bidalik nusqooyinka qaar waxay qorayaan ashubhatu lilmubdiliina macnaha shubhada inay quluubta mubdiliinta shubhada ay wataan waxa weeye waa istidlaalu bidalika istidlaaluhum bidalika leanna abajahl wuxuu deliishaday xamiyadaas atarqabu can millati cabdilmualib uu deliishaday wax kale ma hayo marka ahlujaahiligii waa jaahiliyadii oo dee mushrikiintii baa laga wadaa waxay deliishan jireen dadkaa hore iyo taqliidkaa iyo tacdiimkaasay ku socdeen oo ay deliishanayeen oo ay istidlaal dad badan oo maanta joogana waa nooca wuxuu ku leeyahay markaad aayaddii xadiidka u sheegtid ma sheekh hebel ba aduu ka cilmi badan taha weligay nooma sheegina war sheekh hebel hadduuna kuu sheegin xadiidku inuusan soo gaarin baa dhici karta waxa weeye inaadan adigu arag baa dhici karta isagoo sheegayo meelo kale ka sheegay maxaad u diidaysa maya maya ha sheekh hebel baan ku dhegana waxaasoo le waa jahli weeye lama raba noocaas alxaadiyata cashara waxa uu yidhi masalada koob iyo tobnaad waxa uu yidhi waa ashaahidu likowni likowni alacmaali bilkhawaatiim likowni ana alacmaal bilkhawaatiim shaahidka waxaynu ka qaadanaynaa acmaashu inay tahay cirib dambeedka inama alacmaalu bilkhawaatiim waatuu nebigu yidhi xadiidka saxiixa wuxuuna ka qaadanayaa meesha ugu dambaysa oo abu aalib loogu khatimay huwa calaa millati cabdilmutalib buu yidhi waana ku dhintay taasuu ku dhintay gaalnimo shirkibuuna ku dhintay saasuuna naar ku galay hadduu marka odhan lahaa markii hore ha hadduu odhan lahaa wuxuu yidhi shiikhu liannahu low qaalahaa la nafacathu hadduu markuu nebigu ku yidhi yaa camu qul laa ilaaha ila allah hadduu odhan lahaa laa ilaha illa allah maxamedan rasuulullah waa anfici lahayd sidii wiilkii yahuudiga ahbaa nebigu madiina loo sheegay sakaraadkiisa u yimid markaasuu isagoo aabihiina la joogo markaasuu yidhi yaa qulaam qul laa ilaha illa allah markaasuu eegay aabbihii aabbihii baa ku yidhi adeec abalqaasim waa yahuudi adeec buu yidhi abalqaasim waa kunyadii nebiga abalqaasim adeec markaasuu yidhi ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an axda rasuulullah markaasuu nebigu waa dhintay wiilkii nebigu markuu ka soo baxay bi alxamdulilah aladii anqadahu min annaar idan marka haddii uu ku dhawaaqi lahaa abu aalib odhan lahaa laa ilaha illa maxamed rasuulullah waa anfici lahayd waxaana lagu xambaarayaa bay dhehen culummadu inaynan qarqarada soo gaarin waayo shardigii baa jira xadiidkii tuqbalu towbat alcabdi maa lam yuqarqir inta uuna dhuun yeerin waa la aqbalaya laakiin wixii ka horeeya waa toobad keeni karaa oo qofka sidaas waa ku waa ku soo waa ku islaami karaa marka taas ayaa laga qaadanaya athaaniyata cashara midda labiyo tobnaad waxa uu yidhi oo ugu dambaysa waa shubhada waa ata'amulu fi kibari shubha shubhati fi quluubi daaliin waa inaad ku fekertaa buu yidhi oad uu fiirsataa sida shubhada khatartaahi ay ugu weyn tahay quluubta dadka baadiyoobay macnaha tacasubka iyo shirkiga say ugu dhegan yihiin atarqabu can milati cabdilmualib qalbigooda aad bay ugu weyntaa waayo hadda nebiga adeerkii uu garanaya nebigu inuu run sheegayo waayo gabayuu ku tiriyey haa gabayo ayuu ku tiriyey walaqad calimtu ana diina muxammadin min khayri adyaani albariyati diina haa lowla almalaamatu waxa weye haddaana ka baqaynin bu waxaan ogahay buu yidhi oon garanayaa diinta nebi maxamed inay diimaha ugu fiican tahay haddaanan ceeb iyo hadhow in lay ceebeeya ka baqaynin iyo durriyaddayda aa ku dhawaaqi lahaa laakiin waxaan ka baqayaa in la yidhaahdo odagii markuu weynaaday ayuu iska hadaaqayo waxa weeye ka qaalib noqday waxaas waa jahl wey xamiyadaasa waxay qalbigooda ka buuxday sidaa daraadbi iyaguna leeyaha tarqaba can millati cabdilmualib ay odhanayaan idan marka waa inuu qofku iska ilaaliyaa oo aad iyo aad isaga ilaaliyaa shubhada noocaasa leannahu nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ku celceliyey iyagiina waa ku celceliyeen qalbigooday ku weynayd oo aad iyo aad bay shubhadaasi qalbigooda ugu weynayd haddayna ku weynayn kuma ay celceliyeen laakiin innaga waajibkeena saaran waxa weeye dadaalka iyo xirsiga qofku ama ha ku weynaata may ku weynaane xaqa in lagu celceliyo oo loo caddeeyo weliba khaasatan masaa-isha hadda una shiikhu ku darin oo xadiidka laga qaadanaya waxaa ka mid ah islaamka in loo bandhigo qofku isagoo sakaraadaya iyo isagoo caafimaad qaba iyo mar walba in lagu celceliyo loo bandhigo taasna waa laga qaadanayaa waayo kelimatu tawxiid hadduu ku dhawaaqo wuxuu gelayaa man kaana aakhiru kalaami laa ilaha illa allah dakhala aljanna way anfacaysaa waxa weeye walow asaabahu maa asaaba wixii ku dhacayaba ha ku dhace hadduu doono oo xataa ciqaab maro oo waxa weeye ilaahay ciqaabo xataa waa anfacaysa laakiin hadduu gaal ahaa dadka labaa loo kala qaaday hadduu gaal ahaa oo markaas soo islaamo isaga waxa weeye waa anfacaysaa oo jannu ku gelaya hadduu muslim ahaa oo kelima tawxiid ku dhintana waa taxta mashiicat illaah hadduu allah cafiyo wixii uu khalad soo galayna horay buu ka gelaya haddii kalena oo ciqaab marana aakhirka janno unbuu tegaya calaa kulli xaal baabkan khulaasadiis waxa weeye waa hidaayada ilaahay baa haya taqliidkuna waa khatar baabka ku-xiguuna kaga hadli doonaa guluwiga iyo taqliidka dhibaatada uu leeyahay walxamdu lilah rabbi alcaalamiin